نزلت في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ناظر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى تغلو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها ولا رياحين قد فحت غوانيها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها
bismillaahi raxmaan iraxiim kusoo dhowaada barnaamijka caalamul yowm oo idaacadda islaamiga landalus aad ka dhagaysataan maalin walba marka laga reebo maalimada jumcaha qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah mujaahidiinta jamaacadda nusratul islaam walmuslimiin oo weeraro haleynimo ka fuliyey deegaano dhaca mandiqada saaxilka ee galbeedka qaaradda afrika dowladda taiwan ayaa ku dhawaaqday in shiinuhu hawadeeda uu soo geliyay in ka badan sagaaliyo toban diyaaradood oo ah nuuca qumaatiga u kaca wadanka griiga ugu yaraan soddon iyo labo qof ayaa geeriyooday tobannaan kalena dhaawacyo ayaa soo gaaray kadib markii ay isku dhaceen laba tareen in ka badan saddex iyo toban milyan oo ah xoolaha la dhaqda ayaa ku baktiyey mandiqada booranaha ee wadanka etoobiya kadib abaaro daran oo halkaas ku dhuftay qodobadaasi wixii soo koray aad maqli doontaan waa mar kale iyo caalamul yowm
أرض نزلت في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ناظر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى تغلو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها ولا رياحين قد فحت غوانيها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها
waa hagaag aanu ku bilowna barnaamijka abaaro daran ayaa ku dhuftay deegaano dhaca mandiqada geeska qaaradda afrika wararka ka imaanaya wadanka itoobiya ayaa sheegaya in abaartii ugu darneed ee ku dhufatay qaar ka mid ah ismaamul goboleedyada wadankaasi warbixin rasmi oo soo baxday ayaa sheegaysa in dhulka booranaha ay ku dhinteen in ka badan saddex iyo toban milyan oo ah xoolaha la dhaqdo sida looda iyo ariga hay-adda maareynta musiibooyinka ee dowladda itoobiya waxay sheegtay in xaalad daran halkaas ay ka jirto kadib markii roobabkii sanadkan ay baaqdeen boqolaal kun oo ka mid ah dadka booranaha oo noloshooda ay ku tiirsaneyd xoolaha ayaa xaalad halis ah ku sugan hogaamiyaasha booranaha ayaa ku eedeeyay xukuumadda xabashida inay ka gaabisay inay gacan siiso dadka itoobiyaanka ah sidoo kale abaaro laayaan ayaa laga soo sheegayaa gobollo ka tirsan wadanka kenya iyo koonfurta suudaan
أرض نزلت في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ناظر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى تغلو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها ولا رياحين قد فحت غوانيها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها
waa hagaag qeybaha hore ee caalamul yowm ayaad dhegaysanaysaan iminka kusoo dhowaada xubinta guuxa dunida oo aalaaba aan kusoo gudbino wararkii ugu dambeeyey caalamka waa kan walaalka mahir aad baad u mahadsan tahay walaalka moxamed xasan alfaatix bismillaahi araxmaan araxiim wararka ka imaanaya wadanka maali oo ka mid ah wadamada dhaca galbeedka qaaradda afrika ayaa sheegaya in weerar xoogan lala beegsaday ciidamo ka tirsan xukuumadda dabadhilifka ah ee maali war-saxaafadeed ka soo baxay mujaahidiinta nusratul islaam walmuslimiin ayaa lagu sheegay in weerar xoogan ay la beegsadeen xarun ay ku sugnaayeen ciidamada xukuumadda maali oo ku taal deegaanka sarkaala oo u dhow magaalada markala ee ka tirsan wilaayada siiqo weerarkaas oo lagu dilay laba ka mid ah ciidamada xukuumadda dabadhilifka ah ee maali waxaana howlgalkaasi ay mujaahidiintu sheegeen inay ku dhaawaceen askar fara badan oo ka tirsan dowladda camiilka ah ee maali waxayna mujaahidiintu weerarkaasi kusoo khanimaysteen saddex qori oo nooca b k m-ka hal qori oo kalaashinkof ah hal baastoolad iyo rasaas fara badan oo ay goobta dagaalka kaga carareen maleeshaadka xukuumadda camiilka ah ee bomaco halka ay sidoo kale mujaahidiintu gubeen laba gaari oo ay goobta dagaalka kaga carareen maleeshaadka la weeraray waxayna sidoo kale mujaahidiinta u gargaaradda islaamka iyo muslimiinta ay sheegeen inay burburiyeen goobta fariisinka u ahayd maleeshaadka xukuumadda camiilka ah ee maali sawiro ay goordhow faafisay mu'asasada azallaaqa ayaana lagu arkayey hub iyo agabyo kala duwan oo ay mujaahidiintu ku soo furteen weerarkan ka dhanka ah xukuumadda maali khasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhashay shil tareen oo laga soo tabiyey bartamaha waddanka giriiga sida ay ku soo waramayaan ilawaleedyo dawli ah inta la xaqiijiyey ugu yaraan lix iyo labaatan qof ayaa ku dhintay shilkan tareen oo ka dhacay bartamaha waddanka giriiga halkaas oo ay ku dhaawacmeen tobannaan kale oo ka mid ahaa rakaabka tareenada shilkan khasaaraha badan dhaliyey ayaa yimid kadib markii ay isku dhaceen laba tareen oo ku socdaalayay meelo duleedka kaga beegan magaalada laariisa ee dhacda bartamaha giriiga sida laga soo xigtay saraakiisha ciidamada debdemiska ilaa iyo hadda lix iyo labaatan qof ayaan meydadkooda gacanta ku dhignay siddeetan iyo shan kale ayaa ku dhaawacantay shilka waxaana loo qaaday cisbitaalada deegaanka welina waxaa socda gurmadka waxaa sidaas warbaahinta maxalliga ah ku yidhi afhayeen u hadlay ciidamada debdemiska mid ka mid ah dadkii rakaabka ahaa ayaa warbaahinta u sheegay in uu ku guulaystay in uu ka baxsaday musiibadan kadib markii uu jebiyey daaqadda tareenka isagoo dareen hadlayay ayuuna yidhi gaariga argagax ayaa ka muuqday dadku waa ay qaylanayeen tanina waxay la mid tahay dhulgariir oo kale ayuu yidhi muuqaallo goobta laga soo qaaday ayaa muujinayay tareennada oo jidka ka baxay kuwaas oo uu ka muuqday burbur xoogan qiic iyo uura madow ayaana la arkayey iyagoo hawada isku shareeray waxaa sidoo kale muuqaalada ay muujinayeen qashin daadsan hareeraha waddada jaamka iyo mashquulka badan ee ka dhex jiray goobta waxay saacadihii ugu horreeyey ee shilka muuqaalo la soo qaaday ay muujinayeen kooxaha samatabixiyaasha oo isticmaalaya nalalka madaxa si ay u badbaadiyaan dadka ku go-doonsan tareennada inka badan laba boqol iyo konton qof oo ka mid ahaa rakaabka tareennada ayaa la xaqiijiyey in loo daadgureeyey waqooyiga waddanka giriiga halkaas oo ay kusii jeedeen sida ay soo sheegeen ilawareedyo maxalli ah dhulgariir xoogan oo halbeegiisa lagu qiyaasay lix dhibic shan rigtar ayaa ku dhuftay mandiqadda baabu new guiney oo ku taal meel koonfur galbeed kaga beegan badweynta baasifiga sida ay daabacday hay-adda sahanka dhulka ee dowladda maraykanka dhulgariirkan ayaa si gaar ah uga dhacay meel shan boqol iyo siddeetan kilomitir dhanka waqooyi galbeed kaga beegan degmo lagu magacaabo kimbi si rasmi ah uma shaacin xukuumadda washington haddii uu jiro khasaare nafeed oo ka dhashay dhulgariirkan oo ka dhacay badweynta basifika walow uu jiro khasaare maaliyadeed mandiqada baabu new guiney waxay ku taallaa gobol lagu magacaabo ringi of fayri kaas oo ku teesan xeebaha badweynta baasifiga gobolkan ayaana caan ku ah dhaqdhaqaaqyada dhulgariirada iyo fulkaanooyinka kumanaan qof oo yahuud ah ayaa isku soo baxyo ballaaran ka dhigay waddooyinka waaweyn ee dhulka ay xoogga ku haystaan yahuudda kuwaas oo ay ku cambaareynayeen kooxaha garabka midig ee uu hogaamiyo benyamin netanyahu iyadoo maleeshaadka booliska yahuudduna ay xabsiga dhigeen lix ka mid ah bannaanbaxayaasha yahuudda ilawareedyo ku sugan dhulalka ay xoogga ku haystaan yahuudda ayaa soo sheegay in dibadbaxayaasha ay ku guulaysteen inay xiraan waddooyin badan oo ay ka mid tahay waddada weyn ee isku xirta magaalada barakaysan ee qudus iyo talaabiib taasi oo keentay in uu hakad galo isu socodka dadka iyo midka gaadiidka dibadbaxayaashan yahuudda ah oo banaanbaxyadooda ugu magacdaray maalinta qaska qaranka ayaa mudaaharaadyo isku xiran ka dhigay magaalada talaabiib iyo afaafka hore ee guriga uu degan yahay benyamin netanyahu kaasi oo ku yaal galbeedka magaalada qudus ugu dambeyntiina maamulka jasiiradda taiwan ayaa ka digay diyaarado dagaal oo soo galay hawada jasiiraddeeda kuwaas oo ay leeyihiin ciidamada cirka ee dowladda shiinaha wasaaradda difaaca ee maamulka taiwan ayaa qoraal ay soo saartay ku sheegtay inay si dhow ula socdaan dhaqdhaqaaqyada sagaal iyo toban diyaaradood oo soo galay meel u dhow hawada dalkooda waxayna sheegeen inay heegan u yihiin ka hortagga weerar kasta oo ka yimaada dhanka shiinaha waxaan la soconnaa dhammaan diyaaradaha j toban in ay soo gaareen koonaha koonfureed ee aagga difaaca hawada ee taiwan waxaa sidaas lagu yidhi war ka soo baxay nidaamka jasiiraddan xubintii guuxana waa inaga intaa aan dib idinkugu celiyo walaalka moxamed xasan alfaatix iyo barnaamijka caalamul yowm
زلت في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ناظر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى تغنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى بل لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غوانيها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها
caalamulyoom ayaad dhegeysanaysaan idaacadda islaamiga al andalus ayaa baahaysay dardaaranka mid ka mid ah halyeeyadii mujaahidiinta ahaa ee dhowaan camaliyadda ka fuliyey degmada cabdulcasiis halkaas oo ay ku beegsadeen goob ay ku sugnaayeen maleeshiyaadka murtadiinta macaawisleyda haddaba kusoo dhawaada dardaaranka oo dhammaystiran قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين
رجال في سبيل الله ساروا إلى نيل الشهادة يطمحون يذود عن حياض الدين دفعا وطلبا في قتال الكافرون يذود عن حياض الدين دفعا وطلبا في قتال الكافرون رجال في سبيل الله جادوا بما ملكوا وراحوا يبذلون ولم تغررهم الدنيا بطمع ولا فتنوا بمال أو بنون ولم تغررهم الدنيا بطمع ولا فتنوا بمال أو بنون رجال عاهدوا بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أن أمغاغي إيه علي كوسو حسن أو مجاهدين جيشكن إنكاس هايان شمير مكتبكن استشهادينتن إنكاس هايان مصعب وقولك أنا حجيدن ميبا إن شاء الله قولك بكول إن شاء الله تعالى ما أنت ميبا كوجهنا cadow ilaahay subxaana wa tacaala ka caasi oo gaalada oo murtadiinta oo dabadherfeed ah may basiin lanaa insha allahu tacaala intii unahsindeeran tuubu ilallah ilaahay subxaana wa tacaala tawba sheenaad insha allahu tacaala haddii unahsindeeran insha allahu tacaala masiin ku weela doon wal kastasan weelan insha allahu tacaala wal masiin ku weelan maa san garguurati walaagasi may baan sheega doone may basiin laa wallaahi bilaahi haddii sameylasi oosan an malayasa murtadiintaas oo walaagas dhaawaga xakuusaydan insha allahu tacaala meel amni ma-a olka ogaadi insha allahu tacaala meel dhaawaxa kuusas fadela koofada insha allahu tacaala maybaka laha insha allahu toobashaana kula ada naftirkaada maybakin sheegay insha allahu tacaala toobasheen wallaahi bilaahi maybakin sheega doone wal diintan ilaahay subxaana wa tacaala hayn may ka dhaga doona insha allahu tacaala wadanka muslimiinta insha allahu tacaala mal islaam dhon insha allahu tacaala hadafkaan meun insha allahu tacaala inti un tayno walkas un ugu weelna maha wallaahi un hadafkaan mayba insha allahu tacaala gaalo insha allahu tacaala isqoban ima uni dhammaadaan ima as yoo dhammaadaan insha allahu tacaala wal kale ku dhahab malab ima nasra wa ima shahaada insha allahu tacaala wal kale ku dhahay male insha allahu tacaala gaal mayba insha allahu tacaala badlay kasa insha allahu tacaala saasa lahaa meeliisan dhaawac sheena fadeen walsin ku fada insha allahu tacaala hodhow mayba era doontana idaacado ka era doontana meelaas shacaba ka jari shacabka muslimiinta lama mayba laha meelas meel shacabka jari ma ahan insha allahu tacaala ku leexda insha allahu taala xarun kasta oo murtadiinta leh insha allahu tacaala ku leexda insha allahu tacaala may basin laha halku leexdoy godhow insha allahu taala walaagas meelan meelas shacaba ka jari murtad iyo shacab muslim ee may isdhahgli insha allahu tacaala ku leexdo insha allahu tacaala saasasin lahaa waxyaaba ay qasabi mayba kowku ah insha allahu tacaala markaan arag dadka muslimiinta ah gaaladas ingalaas iyo diinta ilaahi subxaana wa tacaala inka ciyaaraas dastuur qodobka isaan leeyahay qodobka toonaad markaas la leeyahay oo heerka ciqaabta heerka soomaaliyeed markeli leeyi walaaga simadaan aragi yamayba go-aansa insha allahu tacala inta ilaahay subxaanahu watacaalana oo raali naqdo diinta ilaahay subxaanahu watacaalana difaaco walaan awood insha allahu tacala ilaahay subxaanahu watacaala diintiisna ka difaaca balkan insha allahu tacala saasa ka dhagaagni ilaahay subxaanahu watacaala may baray ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله إلهي سبحانه وتعالى عيدي ساساس له أخي qofkii haddabalku ku jar oo walaagasay isle dadkan atara langmari ii waalanyin ii wallahi adi waalan una mu waalanin ilaahay subxaanahu watacaala aayaddiis yaa insha allahu tacaala ka socona hadafkaasna mayba insha allahu ilaahay subxaanahu watacaala intii noor hal nagdo ma ogi intii un ciyaar ciyaar ii kaasaga baylankaas ii walaagaas man socona insha allahu tacala ilaahay subxaanahu watacaala raala aashadiis yaan socona insha allahu tacaala mayba siin lahaa mayna qalan insha allahu tacaala dadkii wal qaladale ayaga qaldan insha allahu taala unama qaldanayni insha allahu tacaala saasasin lahaa haskusaa insha allahu tacaala ulamaasuu iyo walaagasi walaasha sheegan ayaga qaldan insha allahu tacaala lankii gaala la jar horto walaagaa walusi sheegow lan muslon ee iyo layna gaale may iskutar may isu horto isku qaban may basin lahaa marka lan qaladi mala wa insha allahu tacaala hadafkaana adi lan kasta hadafkiis may ulfaday oo muslim eh cadaada ma ogi ma walaan dhexdhexaad iyo walaas wala jaram ah gaalada hal isku reebay dadka muslimiintana saas aan lahaa mayba laha dadka mujaahidiinta guud ahaan mayba andardaalmay ilaahay subxaana watacaala obsidiis aan dardaarmay marka koowaad mayba isinlaa insha allahu tacaala walaalayaal ilaahay subxaana watacaala ku obsaneen meel kasta una roogna insha allahu tacaala mayba sinlaa mayba kala sin dardaarmay sabar ilaahay subxaana watacaala hal sabro insha allahu tacaala yaa ayuha aladiina aamanu isbiruu wasaabiruu waraabituu wattaquu llaha lacalakum tuflixuun dadka mujaahidiinta maybaan dardaarmay mayba sinlaa sabra insha allahu tacaala sabra insha allahu tacaala saasasin dardaarmay mayba badyaasan insha allahu tacaala ducada yoonay adkaarti yoonay salaada sunooyinka salaatuleilka oo kale yoonay salaata duxaada insha allahu tacaala hal badayo insha allahu tacaala ilaahay subxaana watacaala hal weydiiso intii cadowgan ilaahay subxaana watacaala ilaahay subxaana watacaala noo dulqaada insha allahu tacaala saasaasin lahaa dadka oo mujaahidiinta eh saas aan dardaarmay dadka khaasatan haddan dadka ribaadka roogo maybaan dardaarmay walaalayaal khaasatan iidin sabr insha allahu tacaala jihaadkan imtixaamway insha allahu taala halka sabroy insha allahu tacaala ilaahay subxaana watacaala dartiisna halanka sabroy mayba ka sabraasaan insha allahu taala dhubuubkan iyo riidin yoonin walkasta gaalaha samayd duqeyn laha gentii gentaal laha gentii mayba lasinfaday walaalastoontaisan ka sabrtan ilaahay subxaana watacaala dartiisna ka sabrtan hadafkaan ahaada insha allahu tacaala hadaf ee hanti hadalkoo fadee sabr insha allahu taala hal sabro insha allahu tacaala gaalan marka isqabatan insha allahu tacaala beer jalaac iyo walaagas aysin ku aragnay insha allahu tacaala madi isqabato may bulk fadee insha allahu tacaala qoort intii ku jartada insha allahu taala ilaahay subxaana watacaala may baray fadribuu fowqa alacnaaq wadribuu lahum kula banaan insha allahu tacaala madax iyoona walaasi halku jaro insha allahu taala hala tuugnay insha allahu tacaala ilaahi subxaana watacaala dartiis halan sawra shay kasta san qobodaasan ilaahi subxaana watacaala dartiis halan qoboda ikhlaaska halka dadaaloy ikhlaaska halka dadaalo ikhwaani saasaas ila insha allahu tacaala dadka saaxiibada en maybala insha allahu tacaala maybasin ku odsadaan insha allahu tacaala haddiisan odkaan walaasi maqlisha haddii dheegdan insha allahu tacaala inti hanin ducaytan insha allahu tacaala saasaas ila unasin ducayna insha allahu tacaala hanin ducay maybasin ila qof kasta oo aan i kasaahay oo meel kasta jabad lehes lahayni iyo maktabkan ishaadiintun lehes lahayni maybala akhi filaahi yaxfi haddii aad hadalkii dhegd inteeda afeeda insha allahu taala aniin meel markin haysad insha allahu tacaala saasasin dardaarma ikhwaani hal iga afiya insha allahu tacaala saasasin lahaa dadka maktabkan ka jira oo ishaadiintan maybala insha allahu taala an hukutabi haddi meela hukutabi insha allahu taala ikhwaani maybasin laha hal sabro insha allahu taala ilaahay subxaana watacaala dartiis halan sabroy insha allahu taala qof kasta madaxa maraas fursad insha allahu tacaala markaasayna safayl halan ku faa'iidaysto insha allahu tacaala meel kasta oona nindaran insha allahu taala higan hanan diyaar garowsanaanen saasasin dardaarma ikhwaani maybasina hanin ducay insha allahu taala un inasin ducay doona insha allahu taala hal is afiyowaan saasasin la khaasatan saaxiibka haddan mayban daray insha allahu taala usiib isfahmay insha allahu taala saaxiibkay maybala maybaka laha ilaahay subxaana watacaala wadada toosan ilaahay subxaana watacaala ka hanuuniya laha marka kuwaad saaxiibkay saasaan dardaarmay insha allahu tacaala saaxiib haddii aad khabarkeeda dheegda insha allahu tacaala maybakin dardaarmay intii aad hayn ducayd ilaahay subxaana watacaala maybakin kuweydiyaden insha allahu tacaala intii aad wada toosan kii hanuuni saasakin dardaarmay akhi hayn ducay insha allahu tacaala maybaka lahawaan insha allahu tacaala haga dadaala si aad maktabkan haga deeri lahayd insha allahu tacaala haga dadaal adduunyo argahayd wal kasta madii aada samaytay shay kasta aada lahaad insha allahu tacaala walaaga si wal lagu tabaw leeyo aad si kasta haato walaalaas waa lagu tabow akhi maybaa kalaa insha allahu tacaala maktabkan si adah ka deeri lahayti kadadaala kalaa insha allahu tacaala walan hayn ducay insha allahu tacaala nin hankii ducay doon insha allahu tacaala ilaahi subxaanahu watacaala meelfayl inteeda kii oofsad saasakin dardaarma akhi insha allahu tacaala saasalaa insha allahu tacaala akhi qabiilka mayn baan dardaarma doona insha allahu tacaala marka kowaad may bala ilaahi subxaana watacaala taqwadiis aan dardaarme ilaahi subxaana watacaala halku obsadoysingla marka kowaad may ba kalesingla insha allahu tacaala maynin abuurnun iyaar iyaar i walaagasiyun adduunkan ku weelna may basingla qabiilkay insha allahu tacaala may basin dardaarme ilaahi subxaana watacaala anti isan caabudan insha allahu tacaala ilaahi subxaana watacaala may baray wamaa khalaqtu ljina walinsa ilaa liyacbuduun war ilaahi subxaana watacaala ku obsadmaynin abuurnanti una lo-iyoonay geel i walaagasi una raraan wallaahi bilahi walaasamaynin abuurn ilaahi subxaana watacaala yani ti una caabudno ilaahi subxaana watacaala yaani nin abuuri qabiilka imay balaha insha allahu tacaala ilaahi subxaana watacaala ku obsada marka koowaad saasa siinlaa insha allahu tacaala mayba kala siin dardaarmay intiisan jihaadkan hawaafigdan ilaahi subxaana watacaala intiisan aayadoosha iyo walaagasi ciyaaro intiisan fiirsitam wallaahi bilaahi intiisan walaagasi aan fiirsitam ahaan mayba adduunka insha allahu tacaala mayba siinaa adduunka wallaahi bilaahi argahaytan siin jeesjeeski aayadihii qur-aanki insha allahu tacala laka jeesjeesaysim argayta mayba siina insha allahu tacaala antiisun u qeyb qaadatan cadowgan oo lala degaalamahay oo hami imaalan jugdilakahay mayba lasiinkufada intiisan la degaalamaasan yaa la degaalantaan lasiinkufada insha allahu tacaala hadiisan hadda hadda la degaalamu haytan insha allahu tacaala mayba siinla antiisan ku wareegdan mujaahidiinta intiisan ku horkoytan antiisan ku wareegdan lasiinkufada insha allahu tacaala saasaasinla ku leexda insha allahu tacaala wadada hun halku leexdoy wadada oo toosan intaysan ilaahay subxaana watacaala sin kanuunin weydiisado war ilaahay subxaana watacaala ku cabsada wallaahi bilaahi aakhiro walaagasaweelay majart waalidiinta maybaan dardaarmay insha allahu tacaala maybaasinla ilaahay subxaana watacaala cabsiisaasin dardaarmay marka kowaad waalidiintay saasala ilaahay subxaana watacaala ku cabsada hooy aaba maybaasin dardaarmay ilaahay subxaana watacaala dartiis halan sabro insha allahu tacaala hadiisan khabarkay dhiigdan saasaasinla insha allahu tacaala ana ciyaar ciyaar ii hebel intaan baa ii walaagasay wallaahi bilaahi welna insha allahu tacaala ilaahay subxaana watacaala dartiis insha allahu tacaala maybaa rajeeya ilaahay subxaana watacaala hadib oo ilaahay subxaana watacaala shuhaadada oo aqbal insha allahu tacaala maybaa rajeeya insan sin shafca qaada doon insha allahu tacaala siin maybaa siin dardaarmay wadada toosan ilaahay subxaana watacaala intiisan ilaahay siin kanuuni saasasin laha insha allahu tacaala hooy aabo haddii isan shaadkay dhiigdaan lankaasi isqaladci walaagasiilanka ka eralaay insha allahu tacaala ana isqaladim ah insha allahu tacaala ani oo aan u og yaa hadooradi miilan insha allahu tacaala lanhay qaladi ii walaagasi ataraha mari ii walaagasi majart insha allahu tacaala ani hadooradi waan may bahka doorad ilaahay subxaana watacaala aayadiis madi aan aragi qur-aanka iyo silinka jeesjeesa waan aragi insha allahu tacaala madaasax dooradi inta ilaahay subxaana watacaala iloon aayado qur-aanka aan ku difaac insha allahu tacaala saasax dooradi may baasin ilaa marka in laha qaladi bihi ilaahay subxaana watacaala hanuuni waan wadadan may baan rajeeya insha allahu tacaala in ilaahay subxaana watacaala haddan ibi saasaan rajeeya insha allahu tacaala ilaahay subxaana watacaala oor hala naqda oo haddan wadadiis insha allahu taala anoo wadadiis ka sulan insha allahu tacaala ka bah insha allahu tacaala saasaa rajeeya tan kale aan sheego mayba dadbahu dhow eradoon lankaasi isqaladi waa isgubi muslafooshi maga miiluunka baan saasa lan hoodheesaaska erdoon munaafaq walka eri culamaasu walka erti insha allahu tacaala maybasin laa walaagasi wal jaram ah insha allahu tacaala ilaahi subxaana watacaala una miilo inti un ku ciyaaran iyo walaagasi adduunyada inti un ka raaxaysan ka bashan insha allahu tacaala maynin sheegan insha allahu tacaala maybasina wadankan inti gaalaha ka duulo meel kastan rog oo nin insha allahu tacaala haddana meel kasta ka baashalahayd asiim argahaytan haddana markaasa un meelos ku fafidin maynin abuurna insha allahu taala inti una gaalka isku reebno wal kasta un awoodna no weelan insha allahu tacaala saasana nin abuuri saasa ka bahay insha allahu tacaala haddiisan lasin ere lankaasisa ka bahay iyo newalaasasin ere kir isku dhaha insha allahu tacaala lankasaasin ere insha allahu tacaala wallaahi bilaahi wad otan ku fayl oo laka baho ma jarta maanta insha allahu taala hadda haddi row jihaadka sim argahayta inti faraduuceen ay meel kasto lah ku duulaay argahayta muslimiinta maanta silahanka duulaay walkasta gaalada sameeyahayt argahaytan gaalada may baan degaalamaaniyo halankan hunka aasiin ba aragteen soon fool hun aragteen oo afaarta geesle bes wal oo usadeg suranyin online unin may baan degaalamahayn insha allahu tacaala litakuuna kalimatillaahi hilal cuya laa ilaaha illa allah muxamad rasuul aan degaalamahay ilaahi subxaanahu watacaalana mayba ku rajaya insha allahu tacaala shahaado xaqiiqatama noolale insha allahu tacaala ilaahi subxaanahu watacaala mayba weydiisadaane anti unino aqbal camalka un sameeyani insha allahu tacaala saasalaha umurada mayba laha insha allahu tacaala ilaahi subxaana watacaala dartiis in sabra basin lahayd gaala argahayta insha allahu tacaala wal kasta weelahayd maanta argahayta asiin may baslisin ku faday insha allahu tacaala si kasta gaalalka oo laka jaran lahay insha allahu tacaala ti isan ha ka fikirtan ilaahay subxaana wa tacaala may basin weydiyaana anta isan ra'yigan ilaahay subxaana wa tacaala madayasin weydiyaana insha allahu tacaala ilaahay subxaana wa tacaala ra'yigan madayasin lana horta marka kuwad insha allahu tacaala may basin lana gaala insha allahu tacaala ay oonay beerjilacsin ku galnay insha allahu tacaala meel kasta laka argo anta isan laka beegsada hal weelo insha allahu tacaala saasasin la umurada may basin derdan ilaahay subxaana wa tacaala sin fududay horta marka kuwad walaasi isan haytan ilka isan haytan ilaahay subxaana wa tacaala may basin weydiyaan anta isan ilaahay subxaana wa tacaala sin fududay oona isan ilaahay subxaana wa tacaala anka dhawaada haytan sin rajaan insha allahu tacaala saasasin lana gaaladan insha allahu tacaala beerjila ay walaagas aysin ku aragnay meel kasta laka argoon insha allahu tacaala hal sidika ka beegsada lahay haddii aad xire haddii aad hoteel i walaagaas insha allahu tacaala saasasin dardaarameen insha allahu tacaala may basin laha markan ilaahay subxaana wa tacaala obsidiisasin dardaarama aakhirkii may basina qof mujaahid ah oona jidka ilaahay subxaana wa tacaala ka dagaalamo ay insha allahu tacaala qolhasin sheegana insha allahu tacaala may basin dardaaramay war kastaasan awoodan insha allahu tacaala inti qofkaas an qabataasin fadee insha allahu tacaala qofkaasni insha ilaahay subxaana wa tacaala dartiisan sooda ay insha allahu tacaala darta jihatun ku fadheena insha allahu tacaala saasaasin lahaa malbaybasin lahaa insha allahu tacaala gaaladan insha allahu tacaala safay lahalan la hisaabtamay wal kastiyo haweelan insha allahu tacaala halan aylan abweelna insha allahu tacaala saasaasin lahaa aylan abweelna insha allahu tacaala si gaaladan raad yara lahay insha allahu tacaala wadanka lagu xuray lahayn insha allahu tacaala ka fikir argahaytan yaab wali ka fikirayaan insha allahu tacaala maybasin lahaa yo argahaytan antiyoone maraykan iyo walaagasay diyaar i caabudaayan argahaytan insha allahu tacala nin mayn baan noo faday insha allahu tacala ilaahay subxaana wa tacala inta unka hirinaan oo insha allahu tacaala saasana ninku baahan yahay umurada insha allahu tacaala may basin laha marka insha allahu taala hal sawro ilaahay subxaana wa tacaala dartiisna halan sawray walaala mujaahidiintan insha allahu tacaala hal an naxrayso insha allahu tacaala saasasin dardaad wallahi haddii un hadinnis naxraysnaan insha allahu tacaala ilaahay subxaana wa tacaala nanin naxraysa doon walaalayaalow saasasin laha umurada hal ilaahay subxaana wa tacaala dartiisna war kasta halan qabdoy ilaahay subxaana wa tacaala tacaalana ahlku ajar xisaabsado insha allahu tacaala saasasin insha allahu tacaala dadka muslimiinta ma bala ilaahi subxaana wa tacaala halku obsaday gaaladu insha allahu tacaala hal isku reebay insha allahu tacaala war kastiyo weelahay tan insha allahu tacaala isku reebay walayo kabootee mayba diyaaru way والله بالله ديار ولي قادس نما له إن شاء الله تعالى إلهي سبحانه وتعالى كور كجر إن شاء الله تعالى والقسط ويلان إن شاء الله تعالى ما لنها أفجر مدونا إلهي سبحانه وتعالى إن شيء والعاقبة للمتقين أخي أدو أبود وأنت أدقال أسكو ربته adoo awood insha allahu tacaala walaagasayn maybaka lahaa insha allahu taala akhin weeloy insha allahu taala gaalo isku reeb saasakin dardaarmay adoo awood haddana bahase tahriib i walaagasay madiada ogaa intiada madiada bahas intiina gaal oo xun oo tigre e iyoonay etoobiyaan e iyoonay kenyaat intiad hagalaay ogaa horto wallaahi hodhow tahriiba gali i walaagase beera falaay i wallaahi walaagase hodhow ilaahi subxaana wa tacaala agtiis insha allahu tacaala may la seeda doon may balka weydii doon fursadii aad hamarti may kuku faa'iidaysatee laku weydii doon ciyaar ciyaar ma jarta hodhow insha allahu tacaala may baka la akhi inti aad walaawan cadowun isku reebta insha allahu tacaala diyaar garow gaaladun isku reeb ilaahi subxaana wa tacaala sinin amarina in isku reeb insha allahu tacaala ilaahi subxaana wa tacaala na amariyun gaalada yaa mayba difaacadahaytee kelimada daaquudka difaacay adeen may laku faday kelimatu laa ilaaha illaa inti aad difaacad laakiin haddii aad fiirida ku waran ana shacaba ha ergt ay shacaba aad tag eri aayad ura aayad qur'aan oo shacabu sheegaas dhigdi wallaahi billaahi ma jart aayad oona shacab sheegaas ma laa ilaahi subxaana wa tacaala laba wada lay dhiwaalay ima muslim ima gaal beyna beyna ma jarto dhexdhexaad i walaagaas ma jiraan lamadaas le adduunka lamadaas le ka jar lamadaasnas ku horjeedan dagaalama maalin hamiin dhatiyo argayd wala dhihay marka adeen may khulaa insha allahu tacaala gaalada si aad isku reebo lahayd hakafkir insha allahu tacaala wa aakhiru dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu رجال في سبيل الله جادوا بما ملكوا وراحوا يبذلون ولم تغررهم الدنيا بطمع ولا فتنوا بمال أو بنون ولم تغررهم الدنيا بطمع ولا فتنوا بمال أو بنون
gebi ahaanba intaas ayaan kusoo gabagabaynay caalamul yowm sidaas nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh لأرض زلت في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ناطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى تغنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى